بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسيرك القرآن الكريم كأه سورة النمل ويان قرآن جد سورة ديدي سورة ديدي مكية مكي كسو دكتي وآياتها ثلاث وتسعون وصدح إيا سغاشن آيادود suuraddani maadaama aan idhi markay ku soo degtay sidii lagu yaqiinay qur-aanka makiga ah caqiidada asalkeedii oo towxiidka ilaahay waxdaaniyadiisa iyoiyo risaalada iyo rasuulka iyo bacsiga bacda almowt saddexdaa shay oo ugu waaweyn ayay ku wareegaan suuradaha makiga iyo saddexdaa wixii loo deliishan lahaa ayay ku wareegaan marka waxaa weeye suuraddan iyo suuratu shucaraa iyo suuratu alqasas oo kulligood daasiimaha la yidhaahdo kulligood waxaa weeye waxay ku socdaan jid waaxida manhaj waaxida ayay ku socdaan suuraddu waxay ka hadashay marka ugu horraysayba qur'aanka cadiimka ah oo mucjisada weyn ee nebi maxamed la siiyey ah waxaa weeye mucjisadaasoo ilaa yowmi alqiyaamati soconayso oo waxay caddaysay in qur'aankan ilaahay xigmad badan oo cilmi badan agtiisa in laga soo dejiyey markaasay ambiyada qaarkoodna way ka sheekaysay qaarna oo si gaaban bay uga sheekaysay qaarna waxaa weeye si dheer bay uga sheekaysay nabi muuse iyo waxaa weeye nebiyullaahi saalix iyo nabi luudna iyagana way ka sheekaysay waxaa kaloo ka sheekaysay suuradda oo si faahfaahsan nebiyullaahi daawuud iyo wiilkiisa sulaymaan iyo waxa ilaahay uu ugu nicmeeyey qisadaasoo waxa ugu weyn oo laga qaadanaya ay tahay ee dadka ilaahay uu siiyey jaaha iyo madaxnimada iyo sultaanka iyo iyo dadka waaweyn iyo boqorrada iyo waxaa weeye in waxaa la tusayaa inay ku cibro qaataan intaasoo dhan nebi sulaymaan waa la siiyey intii oo dhanna wuxuu u adeegsaday ilaahay diintiisa inuu dadka ugu yeedho kama una tegin qof xaakima oo jaa'ir ah ama boqor gaala ilaa ilaahay buu ugu yeedhay waxaa weye balqiis buu sidaa ugu yeelay ilaa ay cibaadadii sanamka ay caabudiisa ay iska dhaafto kadibna suuraddu waxay aad iyo aad uga hadashay waxdaaniyadda iyo ilaahay subxaana wa tacaalaa dalaa'il walbaraahiin calaa wujuudi illaahi wa waxdaaniyatihi wixii ku tusaya oo ilaahay khalqigiisana saan u sheegnay suuradda waxaa lagu magacaabay waxaa weye xayawaanka yarka ee cayayaanka ah ee namlada la yidhaahdo oo reer muxuaha dadkeedii wacdiday oo haddana waanisay nebi sulaymaan u cudur daaratay oo nebi sulaymaan uu fahmay oo qoslay ayaa marka taas ayay aayaddu kaayay suuraddu ka sheekaynaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa bisinka ilaahay ayaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista guud naxariistay allihii arraxmaani naxariista gaarka ah aakhira mu'miniinta u naxariistay taasiin ta'da iyo siimka waa xuruuftii muqatacada ahayde ilaahay baa xaqiiqada og laakiin waxay ku tusaysaa qur'aanka inuu mucjis yahay oo xarfahaas oo carabiga ayuu ka kooban yahaye isagoo kale keena ayaayaa mushrikiintii lagu leeyahay tilka taadaas fog ee aad u qiimo badan aayaatul-qur'aani qur'aanka aayaadkiisii weeyaan iyo wa kitaabin kitaab kitaabkaasoo mubiinin oo cad sidaasuu ilaahay yidhi tilka taa waa ismu ishaaro oo fog oo lagugu soo dejiyey nebi maxamedow waa aayaadka qur'aanka mucjisga ah ee cad ee muxuu ahaayey oo deliilka qowga ah wata weeyaan iyo wa kitaabin wa kitaabin kitaab weeye kitaabkaasoo mubiinin oo cad qofkii fiirfiiriyo waxaa ku sugan axkaam baa ku sugan dadka ayaa lagu hanuuninayaa hudan qur'aanka waa hanuun wa bushra waa bishaaro lilmu'miniina mu'miniinta ayuu hanuun iyo bishaaro u yahay aayaadkaa oo mu'miniinta waxaa weeye hanuuninayso oo jidka ilaahay ku hanuuninayso aladiina yuqiimuuna asalaata sidii qur'aanka lagu yaqiinay markii la yidhi qur'aanka waxaa ku intifaaci oo hanuun iyo bishaaro u yahay mu'miniinta mu'miniintu waa kuwee marka kuwa mu'miniinta kudha ku sifoobay waa kuwee aladiina kuwii wee yuqiimuuna asalaata salaada oogaya oo salaadooda saan u sheegnay qur'aanka iyo axaadiista midna kuma arkaysid salaad bay tukanayaan yusalluuna salaa ma odhanayo qur'aanka axaadiistuna ma odhanayse waxay odhanaysaa yuqiimuuna salaadoodu maxaa yeelay owqaadda horta wakhtiga salaada ay leedahay way ilaalinayaano waa dad foojigoona way soo jeedaano way u soo jeedaan wakhtigeedii intii kale ee laga rabay oo laga soo bilaabo shuruudii iyo sunanta bannaanka ka ah salaada oo ay ka mid tahay waxaa weeye cadayga iyo uu ka mid yahay ayay sameeyaan yuqiimuuna asalaa markaasay shuruudibay sameeyaan arkaantiibay sameeyaan suna sunankiibay sameeyaan hay-aadkiibay sameeyaan khushuuceedibay sameeyaan kuwaa weeye kuwa lagu tilmaami karo yuqiimuuna asalaata oo waxaa weeye sidii ugu wanaagsaneed ayay u gutaan wa yu'tuuna azakaata zakadana way bixiyaan iyadoo naftooda ay aad iyo aad ugu qalbisan tahay ayay bixiyaan oo wahum iyaguna kuwaa mu'miniinta ee salaada oogaya sakadana bixinayo bilaakhirati aakhirana yuuqinuuna way yaqiiniyaanoo waxaa weeye shaki kagama jiro kuwan aad arkayso horta iimaan waa laga helay acmaal saalixana waa laga helay aakhirana way rumeeyeen marka waxaa weeye xaqa aliimaan ayay rumeeyeen iimaankii bayna aliimaani waalcamali asaalix ayay kulmiyeen marka lianna khowfa alcaaqibati yaxmiluhum calaa taxamuli almashaaq in ay ka cabsanayaan aakhirada ayay takaaliifta iyo waxaasoo dhanba ayay u samaynayaan oo wahum iyagu bilaakhirati aakhirana hum iyagu yuuqinuuna waa kuwii yaqiiniye weeye sidii qur'aanka lagu yaqiinay dadkii toosnaa wa kumaa marka kuwii qalloocnaa ee diinta ilaahay diiday ee gaalada ahaana aynu eegno waxaa weeye markuu mu'miniintii muuqiniintii bilbacthi yuu kuwii inkirsanaa buu ilaahay sheegay oo aakhiro diidayey alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhiro aan rumaynaynin oo aan bacsi oggolayn zayannaa waan u qurxinnay lahum iyaga acmaalahum acmaashoodii foosha xumayd ayaan u qurxinnay waxay u arkeen inay fiican tahay oy quruxsan tahay ayay u arkeen markaas wax kale ma ahee waa waxyaabaha iyagu ay ku intifaacayaan iyo waxyaabaha ay ku macaansanayaan oo oo qalbigooda muxuu ahaayey kuwaasaa loo jeedaa min almanaafici waalladdaad sidaa weeye mana garanayaan caqlina uma laha waxa ka dambayn doono oo dhib iyo aafa'ana ma oga oo fahum iyagaasi yacmahuuna way weleersan yihiinoo waxaa weeye yataraddaduuna xayaara way weleersan yihiin waxa wanaagsan iyo waxa xun ma kala saari karaan ulaa'ika kuwa aladiina kuwa weeye lahum uu u sugnaaday suu'a alcadaabi waxaa weeye aladiina kuwii weeye uu u sugnaaday ulaa'ika aladiina lahum suu'u alcadaabi cadaabka kiisa xun oo wahum iyaga fi alaakhirati aakhiro markii la tagana hum alakhsaruuna waa kuwa ugu khasaari badan maxaa yeelay waxay ku waareen jaxiim iyo akhlaal ayay ku waareen marka way khasaareen intaa markii la sheegay saan u sheegnay qur'aanka iyo waxyiga iyo qur'aankan iyo yaa laga sheekaynayaa ilaahay wuxuu yidhi wa innaka adiga nebi maxamedow latulaqa alqur'aanu qur'aankan waad heshaayo waa lagula kulmaa min ladun min ladun xakiimin allaha xikmada waxaa weye xikmada leh agtiisa ayuu qur'aankan ka yimid wa innaka latulaqa alqur'aana yaa muxamed latatalaqaa waad la kulantaa haada alqur'aan oo weyn min ladun xakiimin alla xikmad u saaxiiba wuxuu kuula kulmiyey waa xikmaddiisa caliimin oo cilmi badan oo qofkii astaahilo waxay garanayo midda kale qof dadka wanaaggooda ayaa ku jira oo salaaxooda oo aakhiriya adduunka ayaa qur'aankan ku jira saas baa layidhi intaa markaan sheegnay yaan qiso aan sii dheerayn yaa nebiyullaahi muuse ayaa laga sheekaynayaa id id waqti ka sheekee baa layidhi udkur sheekee id ka sheekee qaala uu yidhi muuse muuse uu yidhi liahlihi reerkiisii uu ku yidhi innii anigu aanastu waan arkay naaran dab baan arkay dab baan arkay xaaskiisiibu wuxuu ku yidhi innii aanastu waan arkay wa ra'aytu naara naar baan arkay waxau markaa waxaa weeye waa markuu ka tegey madyan oo masar uu u socday habeen aad mugdi u ah oo qabow oo jidkiina uu ka dhumay xaaskiisina uu foolanayo ayuu arkay muxuu ahaay iftiin baxayo ayuu arkay wuxuu yidhi sa'aatiikum waan idinkala imaa waan idinka keenayaa minhaa waxaa weeye naartaa baxaysa iftiinkaa bikhabarin khabarba war baan idinka keeniyo jidku xagguu naga jira iyo siday wax u jiraan baan ka keeni ow aatiikum waxaan idinka keenayaa bishahaabin waxaa weeye dhuxul qabasin oo lasoo oo lasoo qaatay oo muxuu ahay lasoo qaaday waxaa aatiikum bishuclatin dhuxul baan idinka keenayaa muqtabasatin min annaari dabkaa laga soo qaaday ayaan idinla ayaan idiin keenayaa lacallakum waxaad mudan tihiin tasdaluuna inaad kulaaxdaan oo aad muxuuaha isku aad isku kululaysaan qabowgan dhacayo lacallakum waxaad mudan tihiin tasdaluuna inaad kulaashaan ama inaad kulaaxdaan falammaa jaa'a markuu yimid falammaa goortii jaa'ahaa nabi muuse uu dabkii u yimid oo meeshii uu arkay yuu wuxuu arkay wax lala yaabo aad iyo aad u weyn oo meeshan inuusan muxuu ahay dab ahayn geed oo oo cagaar ah oo ay muxuu ahay sii hurayso oo tawaqudan ay aad iyo aad u hurayso geedkiina uu cagaaran yahay yuu arkay magadixiisa ayuu kor u qaaday nuurkii wuxuu arkay ilaa samada inuu la xidhiidho ayuu arkay qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi lam nakun naaran wa innamaa kaanad nuuran nuur yatawahaju uubuu ahaa oo iftiimayo muuse isagoo yaaban buu istaagay markaasuu dhawaaqi ilaahay baa u yimidoo nuudiya waa loo dhawaaqay ambuurika waa la barakeeyey man qof waa la barakeeyey fi nnaari waxaa weeyaan naarta dhexdeeda yacna nuurka iftiinkaa qofkaa ag joogo iyo wanu xawlahaa nuurkaa hareerihiisa ay nuudiya min jaanibi tuuri biambuurika waa in la barakeeyey yaa muusa yaa muusa waa lagu barakeeyey wa buurika man xawlaka wa hum ulmalaa'ikatu malaa'igtii weeyaan wa man xawlahaa iyo malaa'igta hareerahaaga joogto iyo adiga iyo kulligiin waa la idin barakeeyey waxaa weeye amar weyn baas dhacayoo qad xadata amrun cadiim wahuwa takliimu ullaahi limuusaa nebi muuseu ilaahay la hadlay wuuna wuu nebina wuu ka dhigay alla wuxuu yidhi wa subxaana allaahi ilaahay baa nasahan oo hufanoo wax nusqaan oo dhan ka hufan rabbialcaalamiina caalamkaoo dhan ahaa rabbualcisati waxaa weeye ee sha'nigiisa u korreeyey oo makhluuqiisana uuna shabbihin xagga sifadiisa iyo xagga afcaashiisaba markaa kadib ilaahay wuxuu idhi yaa muusaa nabi muusow waa dhawaaqi ilaahay uu u dhawaaqay innahu sha'niya ana anugu allaah alla ayaan ahay alcasiizu oo haaliba alxakiimu oo falsan alqawiyu waxaan ahay alqawiyu alqaadir kan awooddalee waxaa weeye xooga badan alcasiizu aladii laa yuqharu aan haddana la qahri karin awoodda badan haddana waa xakiim oo xooggaa iyo awooddaa kuma xadgudbaya sida bini aadamka eh shay walba xikmad iyo maamuus buu ilaahay ku samaynayaa wa alqi baltu rid hadda casaaka waxaa weeye ushaadii rid wa alqi casaaka ushaada rid baa la yidhi wa alqi casaaka waxaa lagu cadfay nuudiya waxaa loogu dhawaaqay an alqi casaaka ushaada rid si aad mucjizada u aragtood u weheshato wuu tuuray marka ushii wuu riday falammaa ra'aaha markuu arkay tahtazu iyadoo dhaqdhaqaaqayso aad u dhaqdhaqaaqayso isbaraanbarayso ka'annahaa waaba iyadoo jaannun iyadoo halaqa mas thucbaanun khafiif sariiculjaryi oo aad iyo aad u dhaqdhaqaaqayo markuu arkay wallaa wuu jeedsaday mudbiran isagoo daba jeedsanayo walam yucaqib mana soo noqoninoo gadaal ma una soo fiirinin saasuu yidhi gadaal ma soo daymoonin walam yucaqib ma daymoonin alla markaasuu u dhawaaqo wuxuu yidhi yaa muusaa muusow laa takhaf ha baqin innii anigu laa yakhaafu ma baqaan ladaya aniga agtayda almursaluuna kuwaan soo diray adigoo rusushaybaadyaad ka mid tahay rusushana waan doortay oo nabinimo ayaan u doortay aniga kayrkayna kama cabsadaan kama baqaan sidaasaa lagu yidhi ilaahay baana aamin ka dhigay oo nabadnimadaas yuu cadaabkiisa iyo wax kastaba uu uga aamin dhigay ladaya laa yakhaafu ma baqaan ladaya aniga arkeeda almursaluuna mursaliinta ilaa man dalama tuma baddala xusnan bacda suu fa innii gafuurun raxiim dadkii baa lala hadli marka ilaa istihnaha waa munqaticoo kii hore xiriir lama laha waxaa weeye tafsiirka ugu xoog badan saa weeye oo ilaa man dalama ilaa laakiine man dalama qofkii dulmi falo oo dadka intiisa kale ah oo aan mursaliin ahayn kaasi wwuu cabsanayaa ilaa inuu towbad keeno oo camalkiisii xumaa uu camal wanaagsan uu ku bedelo ma ogiye kaasaa inuu cabsado xaq u leh ilaa man dalama qofkii dulmi fale ma ogiye tuma bedela bedelay xusnan wanaag bedelay bacda suu'in xusnan wanaag u bedelay bacda suu'in markuu xumaan sameeyey yuu toobad keenoo wanaag buu ku bedelay fa innii anigu hafuurun kaasi waan u dhaafayaa kii u dhaafid badan baan ahay raxiimun oo u naxariisto qaar baa waxay yidhaahdeen istihnuhu munqatic maaha waa muttasiloo waxaa weeye ilaa man dalama waxaa laga soo reebay nebiyullaahi yuunus markii uu intuu reer ku yidhi qoomkiisii cadaab baa idinku soo degi oo uu waayeyo oo cadaabkii soo degi waayo uu cararay oo marka uu ka tegey markaa weeye oo xuudkii uu liqay oo waxaas qaar ku fasiraa jira laakiin kii horaa yaa qawi ah wa adkhil geli buu yidhi ilaahay yaddaka adiga gacantaadana fii jaybika jeebkaaga geli jeebka carabiga waxaa loo yaqaanaa meesha oo laga waxaa weeye oo dhuunta iyo meesha galwisyada galwisyada meesha lagu taxo halkaasaa loo jeedaaye jeebka inagu hadda aan jeebka u naqaanay dhinaca laga tolay kaa ma aha waxaa layihi wa adkhil geli yaddaka gacantaada fii jaybika meesha oo oo laga taxay laga laga taxay geli takhruj way soo bixi meesha galusyada laga taxay geli takhruj way soo bixi baydaa'a iyadoo cad bay soo bixi min gayri suu'in caddidaasna xumaan ma aha oo baras iyo wax kale oo cudurka maqaarka ku dhaca ma aha waxaa weye takhruj way soo baxaysaa baydaa'a min gayri suu' iyadoo muxuu ahaaye dhalaalaysa oo cad oo min khayri suu xumaanna aan ahayn ayay soo bixi waa mucjiso kale oo nabi muuse uu iska leeyahayoo ilaahay awooddiisa ku tusayso yaa halkaa loo sheegay waxaa weeye sida hilaac ayay u iftiimaysaa cudur iyo baras iyo midna ma aha mar hadday sidaa tahay min khayri suu'in fii tisci aayaatin sagaal aayadood dhexdood bay ku sugan tahay sagaal aayadood fii tisci aayaatin sagaal aayadood ilaa fircawna wa qowmihi fircown iyo qoomkiisii ayay u sugnaatay mucjisadan oo alcashaa waliyad ah waxay ka tirsan yihiin sagaal aayadood oo suuratul acraaf aan ku soo marnay iyadana marka fircoon ayaa loola tegayaa ilaa fircawna iyay u sugnaatay fii tis aayaatin oo ilaa fircawna fircoon u sugnaatay iyo qowmihii qoomkiisa tolkiisa innahum iyagu fircoon iyo qoomkiisa tolkiisaba kaanuu waxay ahaadeen qowman dad weeye faasiqiina oo daacadii ilaahay ka baxay waa kaafiriin gaalo oo ilaahay inay daacadiisi way diideen marka qur'aanka inta la fahmayo intaa isagu sidii ma aha sheeko qiso ma ah oo la iska sheekeenoo wax yar iyo wax weynba la sheegaya ma aha waxaa weye inta muhiimka ayuu qur'aan ka soo qabsanayaayo waxaa weye nabi muuse halkaasoo nooguma dambaynin mar dambe waxaa weye qur'aanka ilaahay amarkii xaaskiisii iyo meel iyo wuxuu ku dambeeyey hadduu foolanayey siday mufasiriinta leeyihiin iyo adhigiisii iyo wuxuu kaxaynayey innaba lama soo qaadayo maxaa yeele wax ka weyn baa yimid marka nabi muuse sidii buu yeelay gacantiina wuu geliyey tababar buu qaatay fircoon buu aaday fircoon wixii uu marka ku jawaabay iyo radu ficilka wax laha wuxuu kaga hortegey ayaa liinoo sheegayaa falammaa jaa'atu markay u timid aayaatunaa aayaadkanagii fircoon markay u timid mubsilatan iyadoo wax arkayso waxaa weye waa balaaqo weeye iyadaa wax lagu arkaa laakiin waxaa yidhi iyadii baaba wax arkaysaa oo waadixatan bayinatan daahira oo aad iyo aad u cad markuu arkay qaaluu waxay yidhaahdeen fircoon iyo qoomkiisii haadaa kani sixirun waa sixir mubiinun oo cad waa sixir bay yidhaahdeen wajaxaduu way diideen way inkireen bihaa aayaadkii iyo khawaariqdii way ku kufriyeen walxaal bay ku kufriyeen istayqanathaa ay yaqiinisay anfusuhum naftoodana inuu waxaan ilaahay xaggiisa ka yimid oo xaq yahay waa yaqiinisay laakiin waxaa weeye adduunye jacayl iyo madaxnimo jacayl iyo isla weynan ayay u diideen wastayqanathaa anfusuhum dulman xadgudub iyo waxaa weye dulman dulmi iyo wa culuwan isa sarraysiin oo isweynaynayaan fandur balfiiri kayfa sidee buu kaana ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwii wax fasahaadiya caaqibadoodii cidhibtoodii maxay ku dembaysay waxaa weeye dhegayso qofka wax dhegaysanayow adiga oo fikiraya oo ku cibro qaadanayo say ku dembaysay kuwii kibray ilaahay baa qarqiyay adduunyada aakharana naar baa lagu gubayaa saas weeye cibraha laga qaato nabigeenna yaa lala hadlayaa inta raacday kuwaa ilaahay iyo diiday iyo wixii ula yimid waxaa asiibay mithla maa asaabahum biطariiqi alawlaa waalaxraa fa ina muxammadan sala allahu calayhi wasalam kuwaa wixii ku dhacay inuu qoomkii idinku dhaco kuwa maxamed saa diidayayo waxaa weeye idinkaa kaga habboon maxaa yeelay fa ina muxammadan ashrafa wa acdama min muusa waxaa weeye wuu ka sharaf badan yahay wuuna kan weeyahay xujadiisa iyo burhaantiisana adallu wa aqwaa iyadaa ka xoog badan oo ka daliil badan marka sidaas ayuu ilaahay yidhi intaa markaan ka baxnay yaa waxaa loo gelayaa qisadii waxoogaa ka yar dheerayd labadaa oo nebiyullaahi daawuud iyo wiilkiisii oo sulaymaana qisadiisii baan u gelaynaa ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee aataynaa waan siinay daawuudda nebiyullaahi daawuud waxaanu siinay iyo wa sulaymaana nabi sulaymaan waxaan siinay cilman cilmi baanu siinay walaqad xaqiiqee aataynaa waan siinay daawuudda nebi daawuud iyo wa sulaymaana nebi sulaymaan cilman cilmi baan siinay ilaahay baa uga markhaati kacay inuu ilaahay cilmi siiyey waxaa loo jeedaa waxaa weye aayaddan waxaa ku badan waa qisadii labaade nebi daawuud iyo nebi sulaymaan waxaa la siiyey iyo wiilkiisii cilman waasican cilmi aad iyo aad u ballaadhan oo adduunka cilmigiisa ka mida iyo diintii yaa ilaahay isugu daray marka waxaa weeye liibaantii adduunyo iyo tii aakharo ayay isku heleen cilman baan siinay cilmigii ilaahay uu siiyey oo kii adduunye iyo kii aakharo ahaa labadaba ilaahay bay ku shukriyeen diinta ilaahayna way ugu adeegeen wa qaalaa waxaa yidhaaheen alxamdu lilaah mahad ilaahay baa iska leh alxamdu lilaah mahad ilaahay baa iska leh alladii allihii fadalanaa na fadilay oo dheeraadna siiyey calaa kahiirin in badan oo min cibaadihi addoomihiisa ah almu'miniina oo mu'miniinta ah dad badan oo muxuu ahay wuxuu nagu fadilay nebinimo iyo cilmi iyo isagoo noo sakhiray insigii iyo jinnigii iyo shayaadiintii wuxuu naga fadilay in badan oo mu'miniinta ka mida intaa markii ilaahay ay saa u mahadiyeen wa warisa wuu dhaxlay sulaymaanu nebi sulaymaan daawuudda nebi daa'uud oo aabbihii ah ayuu nebinimadii iyo wixii oo dhan iyo boqornimadii ayuu ka dhaxlay wa qaala markaasuu yidhi isagoo khudbo aqrinayo yaa ayuhannaasu dadow cullimnaa waanala baray mantiqa tayri shimbirka hadalkiisa isaga oo ka sheekaynayo nicmada ilaahay wa amaa binicmati rabbika faxadis isagoo sugayo yoo wuxuu yidhi yaa ayuhannaasu ilaahay wuxuu nagu karaameeyey facallamanaa mantiqa atayri waxaa weeye shimbirta hadalkeeda iyo jamiica alxayawaanaad waxa ay iskula hadlayaan waan garanaynaa wa uutiinaa waana la siiyey min kulli shay-in wax la arkaba waxaa weeye waxbaana laga siiyey oo annagu aan u baahannahay mulkigannaga ilaahay wa uutiinaa waana la siiyey min kulli shay-in shay kastana ilaahay waxbuu naga siiyey oo adduunyada khayrkeedu oo waxa kuwa waaweyne boqorrada iyo muluugta la siiyo iyo dadka cudamada ah inna haadaa kaasna lahuwa isagu alfadlu fadli weeye almubiinu oo cad waa fadli ilaahay uu nagu tafadulayo cad weeyaan wixii la siiyey iyo nicmadii iyo waxyaabihii yaa hadda wax lainooga sheegayaa waxushira waa loo soo kulmiyey lisulaymaana nebi sulaymaan junuudahu ciidamadiisii oo min aljinni jinni ah waalinsi bini aadama waatayri shimbiro ah ayaa caskartii baa la soo joojiyo waa la safay sida lagu yaqaano asaakirta oo loo muxuu ahaaye loo safo oo ay u gaardiyaan ayaa la soo joojiyey waxaa weeye fahum iyagii yuusacuuna waa kuwii waxaa weye la safayo waa kuwii la horay oo kala dambeeyo oo qolo walbaba si nidaam ah ayay u taagan tahay xataa idaa atow marka iyagoo soconayo oo isagina uu hor kacayo nebi sulaymaan xataa idaa aatow markay yimaadeen calaa waadi namli quraanjada toggeedii ama waxaa weeye markay yimaadeen ama laagteedii yay qaalat namlatun mid baa hadasho waa tii boqorka u ahayde qaalat namlatun quraanjo waxay tidhi yaa ayuhanamlu quraanjadiyey dadweynehaygiyow udkhuluu gala masaakinakum guryihiinna ku xarooda laa yaxtimannakum sulaymaanu sulaymaan yuuna idin burburinin iyo wa junuuduhu ciidamadiisa walxaal hum iyagu laa yashcuruuna ayna ogeyn marka fiiri halkaa waxaad ka garan awoodda uu nebi sulaymaan leeyahay raxmad baa ku dheehano oo xataa quraanjadii ay garatayoo isagoo og inaguma joogsanayee iyagoon ogeyn oon ina arkaynin yay lugaha kabtooda korka inaga saarine waxay tidhi guryihiinna ku xarooda wahum laa yashcuruuna waxay aayaddaa ku waxyoonaysaa nebi sulaymaan iyo raxmadda awooddaa uu leeyahay iskama adeegsanayo masaakiinta uma adeegsanayo wahum iyagoo laa yashcuruuna aan dareemayn iyo idinku joogsanine fatabasama wuu qoslay waxaa wuu muusooday daaxikan isaga oo qoslayo nebi sulaymaan min qowlihaa hadalkeedii wa qaala wuxuu idhi rabbi rabbigayow owsicnii idaa'imi oo igu celceli oo igu hor an ashkura inaan mahadiyo nicmataka adiga nicmadaada allatii nicmadii ancamta calaya aad iigu nicmaysay aniga korkayga iyo wa calaa waalidaya labadii i dhashay iyo wa an acmala inaan camal falo saalixan camal wanaagsan oo tardaahu aad raadi ka tahay oo adkhilnii ilaahu igeli biraxmatika bisababi raxmatika fii cibaadika addoommahaaga ilaahu idhexgeli alsaalixiina oo wan wanaagsan wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam